ku dhawaad toddobaatan haween oo danyar ah iyo kuwaba ayaa gaarkaa qaba ee ku nool kaamka barakacyaasha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa loo qeybiyey dhar ciid iyo agab kale haweenka gaar u ah deeqdan dharka ayay waxay ka timid wasaaradda haweenka duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya si ay maalinta farxadda ula qeybsadaan walaalahooda qaar ka mid a haweenkii ka faa'iideystay deeqda ayaa uga mahad celiyey wasaaradda haweenka deeqda dharka ay soo gaarsiisay wasaaradda haweenka qabkan siiri maasha allah ciidanka mahadsanyo way fudaanantina nin siyaadi nin badi nin kordhi maasha allah dareeshu aad iyo ciidan qaylay dareesha intina nin kordhi nin siyaadi nin saacadiin badan oo aan maasha nabdi waan nin siyaadi nin kordhi ilaahi xalaahay ana magaalay ko kuma jira kala maagana joomi kaamaha kaamka gabeeri lahaa nagaanay dadkana oonaytay meel ahaa yeeshaada wasaaradda haweenka yaaka maxal nagaana ilaahya khayrsi dadkan oo dhawaataysa kaamateelka jiraan war aamanba waasliin haddana walalka iidaysinaba waasliin iyo halka booraha ama saakindale agoonta ka jarto meel ahaa iyo shaabgeega ee ereeda le leesuuka do-ayna waysinka faraxi lahay gumaysiisay adduunyaa ka ilaysin dhanka kale agaasimaha waaxda jinsiga iyo tacadiyada wasaaradda haweenka duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya maryan sheekh ibraahim ayaa sharaxaad ka bixisay deeqda dharka ee loo qeybiyo haweenka danta yar ee ku nool kaamka barkacyaasha ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weyba ku magaca howlwadeenada wasaaradda haweenka horumarinta qowmisaanka dowladda koonfur galbeed geedmayba inta roogna inuu badoonsin haween dirow toddobaatan oo ku shan socda xaafado iyo kaamabka weliba haweenka danta yar eh gebayba geedka doonsahayla aqiiq iyo agab kale oo mayraas haweenka anbahan design oo kulaat haweenka design een kaas oo kuwa head bahanay kuntiyo hadana la kajar xilli iyo yamay lagaas wasaaradda haweenka mid ka targalin haweenka saytu ee dabciidka saytu deersida deeqdan dharka ayaa ku soo aadaysa xilli ay fooda nagu soo hayso maalinta ciidul fitriga haweenka ayaa sidoo kale baahi weyn u qabay in ay helaan dhar ay ku ciidaan maadaama maalintaasu ay tahay maalin farxadeed